dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kasta maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysada xilli walba hadan oo kalaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamad haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiyey aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamad safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaalmowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya yidaan allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-a ningegan iyo allow geed qalale kaadhi gebigaada midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye qul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacno wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso kowda bisha lixaad ee juun sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga leexo qayb ka noqon doono wasiirkii wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi maleeshiyaad iyo hubab fara badan ayuu duleedka maanta magaalada gaalkacyo kula wareegay munaasabad ka dhac duleedka magaalada gaalkacyo ayaad xoog ku saabsan barnaamijkan caawan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona qayb ka noqon doona baarista in ka badan laba boqol oo ruux loogana shakaysan yahay inay qabaan caabuqa covid nteen ayaa ka socota magaalada xarunta ah baarlamaanka galmudug ee cadaado isbitaalka guud ee cadaado dhakhaatiirta ka shaqaysa waxay baadgoobayeen dad cudurkaasi la nool oo ku nool gudaha deegaanka xogo ku saabsan ayaad barnaamijkan cawad ku dhegayso doonteen waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona waa qayb ka noqon doona waxaa maalma maalinta ka dambaysa cirkaasii gelaya khilaafka xoogan u dhexeeya madaxa u sareysa maamulka puntland qaar ka mida isimada ku nool deegaanada maamulkaasi way ku guuldareysteen isku keenida labada mas-uul barnaamijkan ayaad waxoo ku saabsan idiinsoo gudbi doonaa dowladda federaalka soomaaliya waxay caawa shatiga duulimaadka la laabatay diyaarad laga leeyahay waddanka kenya sababta keentay in shati isla laabto ayaad faahfaahin ku saabsan barnaamijka xorashada wareysada caawaad ku dhegaysan doonteen waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga le wax qayb ka noqon doono dowladda jabuuti waxaa maanta gurmad ay gaarsiisay dadka uu sameeyey fatahadda webiga shabeelle ee ku nool badweyn khudbad halkaas uu kala jeeshay madaxweyne maamulkaasi oo ka qaybgalay munaasabadda wareejinta macawnadaasi ayaad xulashada wareysada caawaad ku maqli doontaan waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo gudbi doona wax qayb ka noqon doona kulan looga hadlaya ka hortagga cudurka covid nteen ayaa madaxweyne ku-xunka galmudug cali dahir ciid uga qayb galay magaalada xaruntu ah galmudug ee dhuusamareeb barnaamijkan ayaad faahfaahin ku saabsan caawad ku dhegaysan doontiin wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka baaritaan ay samaysay in ka badan afar iyo labaatan saac waxay shaacisay in ka badan afartii toddoba xubnood oo kiisas ku saabsan covid nteen ah waad maqli doontaan haddii allah awoodda laga helo waxaa laga soo horjeesanayaa matalaadda maamulka gobolka balandur uu ku yeelan doono aqalka sare baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiin si weyn uga soo horjeeda oo la wareysi aan la yeelanay ayaad maqli doontaan saaxiibyaal qodobadaasi soo korora inta barnaamijkan gugu jirna ayaad caaw dhegaysan doonteen xubintaad ku xisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe barnamij waxaa ku dhegaysan doonteen haysta tabintii diyaarinta barnaamijkan anigoo xasan saaxiibka cumar axmuduraham sacifa barnaamijka caaw i farsaamaynaya waa mar kale iyo xulasho warashada
sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijka o dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo munaasabad ka dhacda maanta galmudug gaar ahaan wasaaradda amniga dowladda federaalka wasaaradda amniga galmudug ay ku lugdhato hub iyo gaadiid fara badan oo maleeshiyaad halkaasi ay ku haysay waxaa weli magaalada gaalkacyo si weyn uga soconaya wareejinta gaadiidka dagaal iyo maleeshiyaad bilaad ku sugnaa deegaankaasi oo ka mid noqon doono ciidamada loo xareynayo inay ka mid noqdaan ciidanka daraawiishta galmudug wasiirka wasaaradda amniga galmudug ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay gaadiidkaasi iyo maleeshiyaadkii saarnaa oo ay ku xoraan doonaan xeerada tababarda in qaras oo ku taalla duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka munaasabad kooban oo gaalkacyo ka dhacday oo arrintan looga hadlay ayuu ka qayb galay waxa uu sheegay in galmudug ay dal xoogan u jirto xareynta maleeshiyaadka si ay uga mid noqdaan ciidamada kala duwan ee galmudug hadda ay tababarayso waxaan u mahad celinayaa dhammaan guddigii soo qabanqaabiyey hawshan waxaan joognaa maantay xarun ka mid a xarumaha ciidamada ay deganaayeen magaalada gaalkacyo oo beel ka mida beelaha deegaankan dega oo magac weyn runtii waxaan uga mahad celinaynaa maantay hawshii halkaan aan u joognay bilowgoodii inay ka qayb galaan halkaanna waxaa ku fayshan ciidamo soddon gaaraya iyo gaadiidka ay wateen oo diyaar u ah inay xaroodaan kana mid noqdaan ciidanka daraawiishta galmudug lagu aasaasayo beri subaxna xerada indhaqaris tegi doona xalayna waxaan la kulannay odayaashii beesha iyo aqoon-yahankii iyo ganacsatadii oo runtii aan aad u wada hadalnay ballanna qaaday hawshaanna ka soo shaqeeyey marka mahadcelin gaara waxaan rajaynaynaa ciidamadani inay heli doonaan daryeel ka ballaaran ka weyn ka fiican kii horey ay u haysteen inay tababaran doonaan in qadiyaddii awal ay u taagnaayeen qadiyad ka weyn oo galmudug ay u istaagi doonaan midnimadeeda iyo difaaceeda iyo xoraynteeda iyo maaragtay nabadsugidda amniga galmudug gudihiisa in ciidankani ay noqon doonaan ciidamadii deegaankan ku nacfin lahaa mar kale ayaan u mahad celinaynaa insha allah wixii ka bilowda berrina waxaa bilowman doona tababarkoodii waxaan rajaynaynaa inay galmudug xuquuq weyn ku yeelan doonaan oo maaragtay wax nacfi u leh ayaga iyo wax nacfi deegaankan u leh lagana maarmi doono hadda wixii ka dambeeya in ciidamadani ay loo adeegsado dagaalla sokeeye iyo meela waxaan xasiloonnida u fiicnayn ciidankani ciidan ka amar qaata wasaaradda amniga taliyaal bay yeelan doonaan sida ciidamada loo fayliyo oo loo nidaamiyo ayayaa loo nidaamin doonaa structureka iyo qaabdhismeedka ciidan ayuu yeelan doonaa ciidanka daraawiishtu dadka reer galmudug oo dhanna way ka qaybgeli doonaan laba xero ayaan kala astaynay xerana mudug xerada kalena galgaduud markaas kadibna integration iyo isku dhafid ayaa dhici doonta marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa beesha reer barkhadleh sacad oo runtii halkaan bilow u noqotay beelihii halkaan deganaa rajaynaynana wixii galabta iyo beri subax iyo caawiya in beelaha kale oo dhanna diyaar weeye intooda kalena in halkaa laysugu tegi doono markaan isku diyaarinno madaxweynaha maaragtay imaan doono xerada haddii ilaah yidhaahdo aan isku diyaarinno soo dhowayntiisa iyo xoogaa maaragtay hallays habeeyo hallays diyaariyo waxalaaliyo wixii adoo aroos u socdoo kale halayska dhigo dharkay ugu ficna ha lasoo gashado ha lasoo shallaysto maaragtay raggu xoogaa ha soo soo naashnaashaan ayagoo dhalaalayaan rabnaa inaan aragno berito insha allah waxaan rajaynaynaa waqti kadibna inaan isugu imaanno in waqti kadibna in la isugu imaan doono iyadoo raggan muuqaalkooda sidaas ka duwan yahayoo ciidan qaran ahoo booda ayuu dhacaya
wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed maxali fiqi ayuu kaas ahaa duleedka magaalada gaalkacyo maanta uga qaybgalay munaasabad galmudug gaar ahaan wasaaraddiisa ay kula wareegeysay hub iyo maleeshiyaad ku sugnaa gaalkacyo kuwaas oo galmudug hadda kadib ay u tababari doonto inay ka mid noqdaan ciidanka galmudug kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada warashada ayaad dhegaysanaysaa radio caadan hawala socotaan inka badan baarista laba boqol ruux loogana sheekeysaya caabuqa covid nneteen ayaa ka socotaa magaalada cadaado ee isbitaalka guud ee ku yaala dhakhaatiirta isbitaalkaasi waxaa qeybo ka mid ay sheegeen in hadda ay qeybo badan oo ka mida dhacanka ay ka qaadeen islamarkaasna ilaa maalinta beriya ay wadan doonaan soona gabagabay doonaan cabdisaaq cabdulaahi qaarey oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka cadaado oo khadka telefoonka ay ugu waramay waxa uu sheegay in ay jiraan dad qaba cudurkaasi oo ka jawaabi waayay wicitaan ay ku sameyn si loo dabiibo waxa uu sheegay inay ku jiraan magaalada islamarkaasna waxauu ka dalbaday in dadkaas ay yimaadaan xarumaha caafimaad si loola socdo xaaladda guud ee caafimaadka waxaa sidoo kale agaasimaha uu sheegay in ay wadaan baartano kale oo ku saabsan caabuqaasi iyo sidoo kale talabixiyaan ay ku sameynayaan dadka in laga talabixiyo ama laga tala siiyo caabuqa coronavirus ama covid kale toban ee gudaha cadaada
waa masanta walaale saalgooda cadaado hadda waxaa jirta laba bukaan oo qaybta a c u ku jirta oo sakiino ku xiran yahaan xaaladahoodu aada u fiican yahaan labadaba neeftoodu ayaa aada u yartan loo keenay haddana sida guud dhakhaatiirta gacanta ku hayda aada xaalada u lagan yahaan sidoo kale saalka waxaa ka socda maantay iyo ilaa beri waxaa ka socdoon inshaalaga baaritaanadii lagu sameyn doona dadkii inta badan ama cudurka weyriga laga helay ama hadda aan washakisana cudurka u shakisanahay si mar labaad aan insha allahu xabar ugu dhiibno baaritaanada si loo ogaado dadka inta tagareyday sidoo kale dadkii lasoo sheegay oo afar todobada ahaa intii banaadi salka ay yimaadeen dhakhaatiirta u yimaadeen kala bixina la siiyey caasirista u noolaa lahaayeen oo isku isolation isku sameyn lahaayeen ay aysa dadku usoo dhexgeli lahayn inay masaajiyada iyo howlahaas ay ka dheeraadeen guriga isku tukadaan in support treatment la siiyo ee daawooyinkii kaalmeyaasha difac uu kor u qaadayay in la siiyo marka sidoo kale dadka xoogaa waayeelka ah oo kale waxaan kula talinay in haddii isku arkaan wax xaalada bedelan saas lasoo xiriiraan si dhaqsaana u yimaadaan dad ilaa hadda naga maqana way jiraan oo dad aada u waaweyn sidoo kale ah ayagkana waxaan ugu baaqaynaa inay istaalka yimaadaan xaaladahooda lala socdo istaalka inta badan qofku ma ahan karantiin haddii la yidhaahdo ma aha in qofka meel la isaga tuuraayo ma ahan qofka waa laga warqabayaa sidoo kale dadka waaweyn waxaa laga yaaba jinkiisa cabsiraynaa hotel sanadkiisa sida guud calaamisa loo fiirinaa haddii wuxuu oofa u yahaan gurigiisa lagu karantiina markii wax bedela isku arkoon buu noo imaanayaa laakiin daaweyn oo maxaa la yidhaha caawiyaana waa la siinaya bartimaal iyo kamid ahaan iyo fitamiji complexka kamid ahaan intaas waxay qofka u tareysaa caawina u tareydaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dad badan oo waxaa jirta telefoonadii laga qaban waayay ama telefoonada ay ka darsanaayeen marka waxaan rabaa in dadku ay nala soo xiriiraan liistigada waa haynaa inta badanna dadka waxaan wacayna inta dadka kufkaan wacaynay dadku aada u fara badnaayeen oo ilaa boqol iyo toban ahaayeen marka dadkana waxaan u sheegaa inta aan la wicin waxay ka dhigan tahay in naga saxiixaan dadka dhammaantood tasiga laga qaaday afartan toddobada qofoo la wacay maahanoo in telefoonka naga qaweysay iyo in yaroo kale tirsan maahana inta kale waxay ka dhigan tahay in nagas ay yahaan marka dadku inaka ogaado ay saas ogaadaan oo ay ogaadaan qof kasta aan lasoo wicin inuu yahay nagas cudurka aan laga helin waa gartay doctor cabdisaaq cabdulahi qaari cabsi baa jirta ee ku saabsan xanuunkan gudaha magaalada inay sii kordhayaan sidoo kale waxay sheegatay in kiisas aada baaraysaan oo beri iyo ilaa socon doona bal kiisaskan cusub baaritaan guud la sameyna miya maxaa si laagta cabsida guud ee xanuunka gudaha magaalada
walahi walaalo hata cabsida guud waad ka jirtaa maxaa la yidhaha guddiyaasha covid nineteenka waa wadaan wacyigelin badan ay wadaan annaku sidoo kale dhinac anaan ka wadaa wacyigelin aada u fara badan ka wadnaa idaacadaha intaba maxaa la yidhaha waxaan rabnaa in qaarkood culimadii aan doona ka hadlaan masaajidada sidoo kale culimada ay ka hadlaan baaritaanka hadda la marinaayana waa baaritaan si gudsida waagidooda kale aan ku ogaanayna dadka qaba cudurka si aan maxaa la yidhahda xaaladooda si dhab ah aan ula socono u kontaroolno isbitaalku hadda qaybta karantiilka diyaari u yahay inuu adeegyadii loogu talagalay covid nineteenka ama corona loogu talagalay inuu baxsho marka dadka waa in aan ogaanaa si saxda sharafdo qofka ogaanay waa qorayahaan qof kasta haddii xaalad gaara markuu ku dhacday ama uu ku naafsi ku dhacdo waa cudur qofkan inuu qabo inda waa si dhaqsaa lala soo dufay karaa si fiican maxaa la yidhahdaa maaraykankigiisa ama intii kaalmaantiya oo lagu talagalay salka loo sii karaa marka waa xaalad aan rabnay sida guud magaalada maadaama horey aan ogaan in haddana sidaas oo kale lala socodsiiyo wasaaradda caafimaadka galmudug ay howshaas ay qaybeed ka qaadato inta badan sosiyaal markaan qaadno oo maamulka caafimaadka degmada iyo maamulka istaalka intaba ay howsha isla isla qaadaan kabacdi wax xamar geenaayo wasaaradda ku qaadaa inta wasaaradda caafimaadka galmudug si tartigan ayaga hadheeda ka sugeynaa marka sida guud waxaan rabnaa in xaaladda aad meesha ay marayso in aan la socno oo aan lagu tegin dadkii hore oo la qaaday marka ujeedku waxa waaye mar kastana waa la qaadi doonaa hadii alla idmo mar kastoo joogo noo soo baxda haddana dadkii oo lagu celi doonaa si magaalada iyo dadka joogo iyo xaaladii ay la socno sidoo kale magaala kelima ahaa doonto waxaan samayn doonaa inaan kambeen ku sanaadada laga tuulooyinka dheli inaan aan ku tagno haddii aan agoon ilaa baxdo maamulka caafimaadka degmada ana ka kaashanayna marka waa sidaas ila
cabdirasaaq cabdulaahi qaarey agaasimaha guud ee isbitaalka cadaadoyo kaasi ahaa xulashada warasada ayaa degeystaan saarredio caadan hawla socotaan magaalada baydhabo ee gobolka baayo koonfur galbeed haddaba markaan aadno wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed cabdulaahi aadan axmed oo loo yaqaano balaag wuxuu ka hadlay cabashooyin ku saleysan aanooyin qabiil oo kasoo yeeraya degmada waajid ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed maamulka degmada waajid ayuu ku eedeeyey in arrintan ay kicinayaan ayna ku guuldareysteen dhadhexaynta iyo u korgelida bulshada waajid ku nool sidoo kale wasiir balaag wuxuu maamulka koonfur galbeed gaar ahaan madaxweyne maamulkaas uu ka dalbaday in sida dega u fargeliyo arrintaasi haddii aan sidaas la dhaamina ay dhibaato kale wejihi doonto degmada waajid ee gobolka bakool ee koonfur galbeed galabtamay la raayuse doorbidaya nian balwalku era qayladhaan ama dhawaaqyo maalin mawaanka damboy ha ku weeraayay degmada waajid ee gobolka bakool oo runtii anhayna madii incorate iyo madii maylaraayo lamaad iyo saddexa toon anhayna intii aan huba ilaa muddahata lama sana ka dhawaada dhawaaqaasana nagadaay inka dambayna sideedi maalmood inka dambooyi weli social mediaha ee ku wada hadalaayay odayaal dhaqan oo qaarna roogaan gobolka magaala madaxda xudur qaarna roogaan ogeeka inka damboyti degmada waajid runtii wali hube ini dad badan oo soomaaliyeed ini dhegeysadeen kalabyadaas gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo shacabka reer koonfur galbeed madii anaga dhegeysadii dhawaaqyadaas labada degma ha ku weeraayey runtii wali ana ku maarma waaye inana arintiyeeda walku era waayo wali xogogaalan ahaa degmada iyo dhawaaqyada ku jari iyo weliba mayla raayse meelo aan islaha ciladoo ku jaraan haddii ana ka bilaabo labadii kun iyo tobaniyo sagaalkii hordhaanshe yaa cabashooyinkan iyo qayladhaantan ka saabsan waxyaalaha talaskahayaha bilaawdeen runtiina intii aan hata xasuusano amaana noodgareeyay maamulkii markaas shaqeeyaya kumadahay labada kun tumiyo maylaraayi sagaalkii maylaraayi wali jartay ini tarisa dijeer xabado ku dhiidi iyo oliiskahay sida liliyi arrimo dhul ka saabsan sanadkan labada kun iyo labaatankana saas oo kale ini halmarna habadliska ridi halmarna toorey qoflaka dhawi oo maylaraay dhaawac xunlaka geysii madii dhacdooyinka dhihi intaas ayin wali fadeeya inana xasuusiya bili novembar tuma i lamadiyo tuma i sadiidii way kumadahay wafdigii madaxweyne cabdicasiis hogaamiyaay oo degmada booqdi waxyaalaha lahaneen gudbii wala anka horeeyey ama anka ulusaay wali haytay qadiyada aan hada ku hadal ohaay oo maalmoodan runtii social mediaha eedan qobsati oo dadku awadaayeen ini sigaar ee maylaraay ee liin dhibaatay ohaay iyo qadiyada dhibaatada salka an eta dhul wala layska haysada suuna wada ogniin arrimaha dhulka meel walba ku teegayeen geeka soomaaliya runtii baydhabo inta kiis oo dhulka saabsan oo dhibaatadii meel raay dad badan geeka qabranka jaraan oo aan siin la hadalow isaameyti oo aan ero koro langalantay midighaaya qadiyad dhulka dili walaanka dambooye oo dabcan idaacadaha soomaaliya localka iyo social media buu ku dheegan hatanka dambooyta degmada daynile ee gobolka banaadir ilaa dhowr iyo toban qof yaa qadiyad dhulka dhamatay marka bacdama soomaalida ilaahay dhulka diri gaarahaan degalimerflegan qadiyadaas la wadaagan walaalaska haysada dhul eeyihin dhawaaqyada maalmoonaha kuweeraay degmada waajid wali maylaraay dareen badan oo runtii dareen dhiile ku muujiyay haddii mas-uuliyadda maanta jarta oo inka horeeya madaxweyne cabdicasiis xasan laftagareen haddii si atalaneyn wajahana inay dhibaato ku kooyo korto qof geeka noolna ka dhammada koro marka dareenkaas ayay kala fidhaan geeka social media hadhaka abiilkan oo specially aan andaraw madaxweyne cabdicasiis oo runtii xogogaal an ah bili novembar bartamaajo saan hati sheegay wafdigiis hogaamiyahay walaal lahaneen gudbi oo laku cawdaay tanka ulusayti isla qadiyadan ahayd oo dhulka eh oo la leeyey dhibaato gaarana yahay su-aalo meela teegan marka wali waa ayuu dhibaatada cidda laku cawdohay ma qabiila ma maamula ma dad gaar ah absolud wali fadayneen dadka soomaaliyeed iyo dadka maylaraay reer koonfur galbeed in iddaay arrintaas intiana ku ogo abashadii intii ahana deerasi intii maylaraay safarkii inka dambuoye anmeele wafdiga madaxweynaha kumadahay qadiyadaas ma e qadiyad qabiila iska haysata laakiin hata qabiila leendhakohay si hata geeka leendhakaay hadamana erij roongana erti hadamana eryala gurahay absolutely arrintiyeeda waan arrinta anaku maylaraay walaaca kumuujiyohayo meel inhayna lanwada dhibaato oo maylaraay geeka injarn ya dadkan xabsiga ka wada jaro maylaraay nabadiinta moorada ka abuuradi oo maylaraay meelyo unbahan waysan masaakiinta ayaa dhab horlala ka abuurahay maybe enid dad siyaasiyiin ee ka luglayn dhii korta ma biciisada arrintiyeeda laakiin malihii hataana qof hebelo qof hebelo way eedda injeediyey oo arrintiyeeda mas-uuliyaddiya laha maamulka degmada waajid dadka laka eedayohaayana yow qabiil ma ee reer hadam i reer jirhow miishaysadan maamulka degmada waajid ayaa iskule eediyeedee sababta ma eed lambar on ummatiyoo mas-uulan eh yoo maamul eh wali waha ummati dhulaaska qobsati yoo la fadaaya ini go-aankama dambaysa ha ku saaran wali haqan leyina dhul ay la horta dhulka ilaahay leh dowladdii markaas jarto mas-uulku eh dhulkan aniya biyadii shacabka siida ama tare danguudu dhuldowladeedu malbiyow aniya tare waay maalin walba xabadalaka ridi toori liiska dhowi liin leey meelo maamula jara gudoomiye degmi roog gudoomiye ku-xigeenka roog kounsala roog waay inka guulaysada waay anigoo umatishal higan oo eran war adiina maylaraay melihiidii adiina melihiidii danguud waa eran koraan ma ah ciddo la siiyi koraan ana wali qabe arrintiyeede yoo ka lugle dhibaatadan iyoo wada maamulka degmada wada saase aaminsana wali lahaa haddii arrintiyeede meeliya hati roogda lanqoban wali abiilkan andarey cid kasta oo yaqusayd maamulka gobolka bokool gudoomiyaha gobolka maxamed cabdi tool wasaaradda arrimaha gudaha iyo inka dambayn madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen dhawaaqa weejid hanoo deerow ka una dhegansado kornamaeh wala geeka ha i keenaan social media ha fadheedana iyo kalafe waliwaha mudane madaxweyne mas-uuliyad kiin huraane taalmeeliyeeda eh hay-adooga ka shaqale andar degmada waajid wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciddii adcan doorhat iyo wasaaradda amniga andar dhawaaqa weejid hanoo deerohay antuna dhegansado korni ama isku hundhataro korni antow wali abiilka ha ka gebagabaayey arrintiyeeda ani liisku dhiga tara ama la sahelada ha dhaafti arrintiyeeda tallaabadii ka haboo mudane madaxweyne anyada ku qaada wafdi degdeg eena andarta maamulka degmadana haddiioo ka guuldaraysadeen ani shacabkii in gar sooran ka guuldaraysadeen wali haqan lata anyad maamulka meeli ka magacaawto aan wali fadaynaan intaas baaqi ha ka gebagabaayey dadka dheelada ku muujiyi haddii odayaal haayeen iyo maylaraay haddii walgorodka lahaayeen oo horreeyay inaan maylaraay baaqi ka biiriya abiilkaasna special inaan madaxweynaha andara marka iyad iyadaan mahadsantiin wali rajeeyeen dadka soomaaliyeed meel kastoyo roogan gaar ahaan ummata digil imrafle walha ariga dagaal sokeeye walaa u so'ey wal ha arge mayla raay wal munaasab aan haayna ini walaalka la dilo wal ha arge wali eedan ku xumaa oo saasoo kale ku tacsiyeeyey dhammaan waxyaalihii kudhihi belihii laha dhaafay degmooyin kumad ee koonfur galbeed sida degmada diinsoor degmada mayla raay buur hakaba iyo degmada wallaweyn oo saas oo kale mayla raay dadka deegaanka eh oo aan huba weliba ini isla qadiyadan dhulka eh iska dhammaayayeen dadka ka dhamadeen ilaahay igna hariisa mayla raay siduusu tallaabooyinka unku qaadada mayla raay madaxweyne cabdicasiis oo uswufuudda ankashaldari degmooyinkaas oo alxamdulilah te mayla raay arintiya langxaliyi ina degmada weejin si degdeg ay uswafda ankadara arintan anti qof hata nool aan dhammana mayla raay luku horseeda marka wali jaree cudurka ani la daaweeyo wali ku fayla ka hortag ani la suubi marka iyada iyadaa mahadsantiin insha allahu tacaala wali jeela ani abiilkay deeri doon cid kastoo iyo qusayt oo aan ka horreeyey madaxweyne cabdicasiis
wasiirka hore wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed cabdulaahi aadan axmed oo loo yaqaano balaag ayuu kaas ahaa oo koonfur galbeed si gaara maamulka degmada waajid ee gobolka boqol ku eedeynaya kicinta dadweyne oo aanay qabil ku saaysan xulashada warashada ayaa dhegeysanaysaan radio cadan hawala socotaan saaxiibayaal xoogaan ay heleyn waxay tilmaamaysaa in dowladda federaalka soomaaliya ay shatay duulimaadka ay ku imaan lahaayeen soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba diyaaradood oo ka diiwaan gashan gudaha waddanka kenya dowladda federaalka ayaa ku eedeysay mid ka mid ah labada diyaaradood oo lagu magacaabo bof air service in diyaarad ay leedahay ay si sicdaraha qaad usoo gelisay soomaaliya inay ku xadgudubtay xayiraaddii ay soo rogtay dowladda federaalka ee dhinaca duulimaadka cudurka covid sagaalton awgeed sida ay sheegeen ilowlada lagu kalsoonaan karo oo ka mid ah wasaaradda duulista hawada dowladda federaalka saraakiisha dowladda federaalka waxay sheegeen in diyaaraddan ay leedahay shirkadaasi ay lix labaatankii bishii meey shixnad ay geysay magaalada buuhoodle iyadoo hawada soomaaliyana ay soo gashay inay wado gargaar dawaa sidaas oo kale dowladda federaalka ee shatigii duulimaadka soomaaliya kala noqotay silverton air surface oo isla sidaas oo kale lagu eedeeyay in qaad si sicdarah ay usoo gelisay waddanka yana ku xadgoobta xayraaddii ay soo rogtay dowladda federaalka cudurka covid sagaal toban ee soomaaliya ilwaraadyo lagu kala soonan karo waxay reediyo cada u sheegeen in diyaaradaasi ay leedahay shirkadahaasi ay soddon iyo kowdii bishii meey ay ka degtay magaalada juhor ee shabeellaha dhexe ayna geysay shixnad qaado iyadoo hawada soomaaliyana ay kusoo gashay in gargaar ay wado dowladda kenya ee shirkadaha la mamnuucay weli kamasa hadlan sababta ay qaadan dowladda federaalka xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaa reediyo cadanaha waa la socotaan meel walbaa joogtan kula wanaagsan ayaan idin leena saaxiibayaal dowladda jabuuti oo ciidamo fara badan ay ka joogaan gobolka hiiraan waxaa maanta deeq raashin ay gaarsiiyeen magaalada badweyne ee gobolka hiiraan taasoo lagu talagalay dadka uu saamey fatahadda webiga shabeelle ee ku nool hiiraan deeqdan oo dhan sagaashan tan dowladda jabuuti waxay usoo wakiilatay saraakiil ka tirsan ciidamada hiil walaal ee jabuuti ee kana howlgala badweyn waxaana maanta lagu wareejiyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare korneel maxamed baqdaad oo ka mida saraakiisha ciidamada jabuuti ee hiil walaal kaasoo loosoo wakiishay raashinkan ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweyne waare iyo xubno ka mida gololisa wasiirada ayadoon ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin laha loona gaarsiin lahaa raashinkan dadka dhibaataysanay ku nool badweyn madaxweyne hirshabeelle iyo cali jeeta cusmaan gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sidoo jira kulankaas kadib warbaanta ula hadlay
maanta oo bisha juun ay tahay kow waxaa sharaf noo ah inaan halkan nimaadno anagoo matalaynaa taliskii sare ciidanka jabuuti sababta safarkeeguna ay tahay deeq aan soo gaadhsiinay walaalahayga reer hiiraan kadib fatahaadtii webiga markii ay qayladhaan ay ka timiday ciidamada hiil walaal ee ka howlgala sektarka afraad taas ayuu taliska ciidanku ka soo jawaabay waxaanan aan keennay deeq cunno ah oo cuntadii asaasiga ahayd la quudanayey laga maarmaanka ahayd deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay lixdaas waxa weeyaan waa bariis daqiiq sonkor timir saliid tamaad waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan inta ay tahay sagaashan tan maanta waxaan keennay intii hordhac ahayd oo qiyaasi noqonaysa saddex tan inta kalena way isdaba socotaa oo maalmaha soo socda ayay soo gaari doontaa haddii ilaah yidhaahdo tanna waxay ka turjumaysaa walaaltinimada ka dhaxaysa labada labada ummadood labada shacbi labada wadan dhammaan shacabka reer jabuuti iyo hay-adooda kala duwanba waan salaamaynaa waanan u mahad celinaynaa deeqda ay noo soo dhiibeen tii u horraysana aan ahayn tii labaadna aan ahayn tii saddexaadna aan ahayn oo intaaba ay ka badnayd kornel maxamed barkad waa kaa guddoomiyey anoo wakiil ka ah shacabka reer hiiraan deeqdii aad ugu keenteen ee aad ugu soo deeqdeen waa kaa guddoomey qaybtii u horraysay maanta ka codsan mayno dowladda reer jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele midna lacag ka codsan mayno laakiin waxaan codsanaynaa birta culus birta culusaan codsanaynaa waxaan dowladda jabuuti oo ugu horreeyey madaxweynaha ismaaciil cumar geele madaxweyne ismaaciil cumar geele wuu noo hiili jiray waad noo hiili jirtay maanta noo hiili jeeb wax galaa heddad waa diloodeen wax musqul la geeyana waxba waa noqon waaye waxaan u baahannaha agabka birta culus sida katarabiilka sida maxaa la yidhahda bogolaynta ta wax lagu qodo laakiin qalabka birta culus ee lagu wajihi karo biyoxireenka in lagaga hor tago arrinkaasaan codsanaynaa wafdiga sharafta leh oo nooga yimid ee dowladda aan walaalaha nahay jabuuti soo dhowaada waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jabuuti shacabka jabuuti taliyayaasha iyo wasiirada difaaca runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhaxalgalkaa ciidamada hiil walaal oo ka shaqeeya degaankan shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakulaynta ciidamada ee soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmud bini'aadanimo soo badbixinta dadka mataqaanaa ku go'doomi tuulooyinka musaacadada ay la soo gaaraan dibudhiska iyo kabkay qayb ka qaataan runtii arrintaas waa arrin taariikhiya waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuusan doonaan sida guddoomiya uu sheegay waxaan u malaynaya guddoomiya hadalkiisa waxaa ku jirta iiday wax kuu yaallaan haddii wax lagugu soo daro waa gacan dheeriya annaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba ay biyihii nagu soo noqdaan waa dadnimo xumo waxaan hadda ololo ugu jirnaa sidii aan u samayn lahayn bal xal waara xalkaas waara waxaa saldhigga koowaad u ah lacag lix boqoloo kuna oo naga soo gaartay dowladda jabuuti oo hadda noo taal iyo lacag kaleeto shan boqol oo kun oo dowladda soomaaliya naga soo gaartay lacagtaasaa noo taal waxay qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa marka taasuu guddoomiyu ujeedaa markuu leeyahay adoo wixii hore kuu yeeleen markii wax kale kuu yimaadeen run ahaantii taasaa noqon doonta calaamad waarta oo dhibaatada halkaan taalla xal looga gaaro waxaa kaloo sida aad salaanta noogu keenteen waxaan idinka codsanaynaa inaad salaan naga gaarsiisaan madaxweynaha jamhuuriyadda wasiirka difaaca taliyaha ciidamada shacabka reer jabuuti oo dhan
madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayuu ka hastay waxaa kasii horreeyay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan iyo taliyaha ciidamada ku sugan beledweyn ayay kuwaasi ahaayeen kulan wanaagsan ayaan idleelna saaxiibayaal xulashada warashada ayaad degeysanaysaan riidhow aadan xawla socotaan dhowaan guddiga doorashooyinka dowladda federaalk waxay shaaciyeen in toddoba xubnood gobolka banaadir ay hadda kadib ku matali doonaan ama matalaad ku yeelan doonaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo sheegeen in ay dowladda federaalk iyo saamilida siyaasadda waddankaas ku abgarteen siyaasiyiin soomaaliyeed oo ku nool muqdisho waa kasoo horjeestay arrintaasi waxayna sheegeen in hadda aysan habboonayn in matalaad gobolka banaadir ay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk marka laga reebo gobolka banaadir ay yeeshaan cabdirashiid jeyte oo ka mid asaasiyiinta ku nool gobolka branden ayaa si gaar reer duucaada loola hadlay noolka banaadir in toddoba aqal toddoba senator laga siyo aqalka sare maxaanku yidhahdaan uu yahay gobolka ugu horeeya oo qoondo ceenkaa loo jaro ani ahaan ilama ahayn wax ku habboonaa waktigan waana laga dhaqsan jaray seen aaminsanahay sababtoo ahayd barnaamijyada caynkaas markay ka bilowdaan wadamada uu federaalka ku cusub yahay ile anaga federaalki la qabsigiisi yaa wuu nagu adagba diriirtiisu way qadataa xasilooni daradiisii siyaasadeed way soo isbaxdaa waxa weeye sida loo kala qaybsan lahaa iyo sida loogu yani yaa la siiyaa ma hebel baa la siiyaa ma muusaa la siiyaa ma yalog baa la siiyaa ayay ka bilaabataa xasilooni darada ugu horeysa ee siyaasadeed gobolka banaadir maqaam buu ilaahay siiyey aada u fiican caasimadii dhan baa taale dawladii dhixalka ay ka adeeminaysay madaxtooyadii wadankii oo dhan loogu adeeminayay shanta soomaaliya haddii maanta la sheegay halka ugu horeeya ee magaca ama maskaxda ka soo dhacaya waa muqdisho oo ka oo gobolka banaadir ah marka ma yahayn gobolka banaadir qoondo ceenkaa in loo jaro gobolka banaadir siduu ahaa in loogu daayo oo ay tahay caasimadii dawladii dhexe ayay ku wacneed sababtoo ahi haddii sheekadan bilaabato toddoba waaya tahay afar iyo toban ha la gaarsiiye koob iyo labaatan ha laga dhiga yaa la siiyaa mahebelaa laga qaada dirirtooda way badataa hadda xasiloonidii halkan lagu soo aanamaanay in dhow in muddo ah waxaa laga yaabaa ilaahay nooma qadareen halkaaba inay kusoo gabagaboodo marka ilamay gobol banaadir in qoondacenkaa loo raadiyo wayna ku qaldan yihiin dhowr jeer oo horena waan si kala duwan baan ugu dhiitiraahidooda facebooka laakiin dee dadku dhegan ma laha oo sida iyo toodon baa u cad walaale ogsoonahay dadka wax qabanaya inta badan hal reer ayaa u badan laakiin xaqiiqada ama realitiga markaan usoo gudbo halkaa reer waa kuwa iyaga ka taliya gobolka banaadir cumar finish ayaa ugu horeeya waa nin u dhashay beeraha muqdisho sheegta waxaa isagaana ka madaxa gobolka banaadir waa madaxii banaadir maanta reerkaa inta la qancinayo miyaa loo baabi'inayaa danaha intaasoo reerood oo muqdisho wada jooga maanta oo maanta reerra aan la dhigi karin idinkaa ku yara idinkaa koyta ku ah u maleyn maayo in halkaa reerkaana iyaga sida lagu qancinayo reeraha kalena in ay maxaan ku ihahdaa sidaasi iyaguna markooda marka anigu waxay leeshay gobolka banaadir maqaanku ilaahaysay in loo dhaafsiyo may heshan laakiin reerkan la qancinayo lagumana gaari doona oo waxaad soo xusuusan doontaan oo mar weliba hadalkii imaam shaafici uu ahaan jiray رضا الناس غاية لا تدرك أنا قدر لكلسه قدر كان لقاري كريم وأنا عرفت بني آدم اللي قدر لكلي أو شد وطونا مقنعية لأنه لكلي بني آدم الله بالكلي الله ضاعي الدقيقة غير كان مقنعية غير كان بررته دينا حتى يكون هضم في الأغن دونا وقدشو مكان كيد وكل من كريم هو عاصمة الدولة بخير وهلك الله هو أرمية صوماليا halka muxuu ku jiraa markaa xarka wuxuu ku jiraa sidii lagu soomaana xaalay in dowra halkeedii lagu xeliyo muqdisho waxa weeye caasimada gobolka banaadir reerkii halkan u gashaa dhowr sano lasoo dhaafay u madax ahaa yuusuf madaale ka soo bilaab kuxidinika ku tegay yariisooy allah u naxariisto maanta finish yahay wixii ka horeyn jiray loo diyaar waxa weeye muqdisho reerka u fadhiyaa maanta madaxkaa sida iyagu sheegtaan ha lagu dhaafay laakiin aqalka taraa wax laga siinayo iyo beeraha soomaalida dhanba halkaas ka dhex arki doona waa sheeko lagumana qarci doona reerkan keliya ee maanta maxaan ku idhaahdaye muqdisho badan oo cumar finish ka madaxya xita iyagaaba ay ku yaraan doontaa sidaan anigu aaminsanahay toddoba iyo wax lamid ah marka intii aan dad kale lala gaari karin iyagu laftoodan aan laweeqin karin muqdisho anagu dhaaf maqaankeedi oo inay tahay caasimada soomaaliya ha loo aqoonsado aqal sare iyo waxba yaan lagu meey yaan loo yaan lagu meyso xoloshaha walaasida ayaad dhegaysanaysaan reediyo caadan hawla socota meel walbaa joogtaan kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xildhibaan ka tirsan xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta shir jir aad warbaahinta uga qabtay waxa uu sheegay in ay xilligan taagan tahay caqad iyo dhibaato uu kalafay sharcigii doorashooyinka ee dhowaan uu siixay madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka iyo dhammaan saamiilaha siyaasiyadda isku raacsan yihiin in la soo celiyo sharcigaasi si mar kale diogs loogu sameeyo horta runtii sharcigan maanta maxkamadda la geeyey muddi soo jiitamayay laakiin xaaladihii xanuunka coronavirus oo runtii adduunka dhan saameeyey iyo rabadaantii ayna soo gashay baa kiiskan mataqaana dib noogu dhacay ilaa haddii maanta ilahay nagu guuleyn aan kiiskii gudbino maxkamadda u gudbino runtii waxaan leeyahay dalkan waxaa ragaadiyey oo baabiyey in dadkii madaxda intay isu yimaadaan heshiis galaan in heshiiskii dib laga buriyo uusan heshiiskii hirgelin sharcigan aan maanta maxkamadda geenayna waa sharci dowlad goboleedyada ee dowladda federaalku ay hore ugu soo heshiiyeen dhowr shiro iskaga yimaadeen xalka doorasho uu dalku galaya laba sano ka hor een waxaanad moodaa iyadoo dowlad doorashadii ay dhowr bilood ka dhiman tahay in muran ku jiro nooca doorasho dalku galayo een haddana shaki la gelinayo in doorashada waqtigeeda aysan ku dhacayn iyo in dib een, muddo kordhin imaan karto een waxaanan aaminsannahay waa mas-uuliyado la- runtii laga gaabiyey oo la dayacay oo runtii hay-adihii ku shaqada lahaa ay mataqaanaa mas-uuliyaddeeda ay qaadan doonaan een runtii een, haddaan xisbiyada nahay waxa naloo sameeyey oo naloo aasaasay waxa waaye xisbiyadu ay u dhismeen waa in dalkan iyo dadkan iyo shacabkan mataqaana xaqooda la dudsiyey in xaqooda aan usoo dhicino oo dalkan marxaladaha uu ku jiro aan ka badbaadino oo dalkan cadaalad iyo iyo mataqaana in een, ummadan horumar lagu soo dabaalo si loo gaarsiin lahaa inaan ka shaqayno ma aha inaan ka shaqayno in shacab soomaaliya xaqooda la dudsiyo sharcigan hadda la ansixiyey ee hadda baarlamaanku saxeexay ee labada aqal la mariyay madaxweynuhu saxeexay waa sharci runtii aan dalkan xal u ahaanayo labada kun iyo labaatanka innagoo joognaa in la yidhahdo four point five baa dalka lagu sii wadaya waa nasiib darro waagii four point five ka la qaadayana looma qaadin dalka lagu dhaqee xal baa loo arkayay in si kumeel gaara dalka looga saaro laakiin waxaad moodaa inaanu ka dhiganay rukun siyaasadda dalku ay ku taagan tahay dalkan wuxuu u baahan yahay in sanduuqyada la dhigo degmooyinka gobollada tuulooyinka ay dadku ay doortaan cidda marka ay matalayso laakiin in sh- ee, dadkii la dooranayay in dad gaara ay go-aan ka gaaraan runtii waxa mataqaana cuntaba iyo maaha een, sharcigan arri- een, faahfaahintiisa guudna madaxda iga horreysaba bixisay laakiin waxaan leeyahay maanta waxaan bilownay in aan geyno maxkamad sharci madax hore madaxdii hore ay hore ugu soo shishiyey madaxda hadda joogta qayb ka mid ah sharcigaas oo runtii saxaafadda iyo cid walba lala wadaagay nooca uu noqonayo oo ahaa eh, sharciga BR-ka ah close list oo ahaa in qofka xisbiga loo codeeyo aan eh, kursiga lagu soo xuli 4.5 marka annaga waxaan taagannahay sharcigaasi dalka dab uu yahay caafimaad buu yahay wadankanna wuxuu kaga bixi karaa waxaa waaye waa 4.5 kan cadaalad darrada ah marka waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sida ugu dhaqsiyaha badan inay kiis ka soo dedejiso een, sida ugu dhaqsiyaha badanna ay mataqaanaa go-aan uga gaadho een, madaxda eh, dowladdana waxaan leeyahay een, waxa waxa la joogayaa kursiga waqti yar waayo dalka taariikha looga tago magaca looga tago sumcadha looga tago si biri dadka dhalan doona ama dadka mataqaanaa een, maxay ahayd dalka looga tagi doonaayo ay u aayaan taariikhdaad ka tagtaan yani taariikh madow looga tegay wadankan dalkana badbaaduu rabaa mugdi badan buu soo galay soddon sano burburu dalkan soo maray dalkan wuxuu u baahan yahay hanaan dimuqraadiyadeed oo shacabka codkooda ku dhisan inay dalka ka hirgasho ilaa iyo hadda maamulkii degmooyinka gobolka banaadir iyo maamulkii eh, mataqaana gobolka ayaanan lagu soo xulin in dadkii shacabku ay soo doortaan oo weli laga gaabinaya marka waxaan leeyahay fursado badan waa la haystay laakiin waa laga gaabiyey fursadihii in laga faa'iidaysto marka waxaan rajaynayaa in sidii dalka loo badbaadin lahaa qaybteena aan ka qaadano aan u heelino sharciga aan u heelino cadaaladda iyo inaan cadaalad darra aynan isku garab istaagin aadna waan ugu faraxsanahay sida sharafta leh maxkamaddu kiiskaa naga gudoontay waxaana leeyahay insha allah aan u rajaynayaa in sida mataqaana xaq u yahay inay maxkamadduna ay u heelin doonto ilaahay qayba ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarin waxaad markaan kusoo dhawaataan kalamaan
wareer kale maanow wararka suuqa ku jira waxay sheegayaan muqdisho dulmigii ay ka cabanaysay mid ka weyn mid ka weyn oo ka weyn in loo soo wado afka allah ku naqo war dhagaxaanta dhagaxaanka weyn maa la soo wadaa afmale abbaaburuhogay kuwaaloo liliya caasimadda geeska afrika maa laga dhigi rabaa war ma caasimaddiiba hargeysa loo wareejiyey buda buda warya maabadhalanaya meeshaan leysasho bilaawtay warwarkayga dhex geline muqdisho waxaa layidhi toddoba xubnood ayaa laga siinayaa baarlamaanka soo socda kaaga darana four bonty five ayaa lagu qaybanaya ayaa la yidhi soo marka dulmiga ay ka cabanaysa oo dulmi ka weyn lagu beddelay maaha war ma iyadaa cusub kaaga kula lihi kaygana anaa iska leh soo maaha oo la sii weyneeyey ku qabso ku qadi maysida miyaadan maqli jirina ku qawatii qadir alaa la yiri waa la qaataa marka maqaamkii muqdisho ee la raadinayay ma wuxuu noqday four bonty five wax lagu qaybsado war far bontifeef waa xeerka soomaalidu wax ku qaybsatee toddobada xildhibaan marree muqdishaa qaybsanaya mise soomaaliya dhama qaybsane war naga tag waad hurudaaye toddobada maamul goboleed baa midba xumin ka imaanaysaa war toddobadad muqdisho deganayna langaybiyaw ebertii hori guro aryaadhaha idinkoon daalin saahid qamaan wuxuu yidhi inaan malab rag kale loo shusubin wax uga miileeyo oon meesha taagnahay anoon murudna leefaynin saddex magac alle xaajadaas layma marin siiye aniguna waxaan intaas ku dari lahay how adoo maartii lagu ahay marti kaa hoosnaaqa mixna adoo maartii lagu ahay marti kaa hoosnaaqa mixna haye warwariye warwariye cilmi cismaan faarax boodhari wuxuu yidhi muqdishaa gabayday waxayna tidhi waxaan ahay gobol daaweyn geyiga soomaaliyeed ilaa geesiya ka gees ummadda gogol baan u ahay anoo aan gebin xilkii geefnaantii weli ku jira maxaad ii gaasirteen waxaan ahay gobol furfuran gobnima ku abuuran tahay martida aan hagar ka gelin gasiin iyo gacan u hura gacalo lagu wada yaqaan anoo danta guud u kacay maxaad ii gaasirteen waxaan ahay gobolka quura ee aan golayaasha sare qof uu geystaba ku jirin gunnada lagu cunahayana garoonka iyo xeebta iyo ganacsatadayda iyo guryaha igu yaal ka timid ee maxaad ii gaasirteen waxaan ahay gobol ka weyn halkii gobollada yaryari talada ugu gaar taho iyagu u guddoomiyaan aniga waa la igundhiyey guudkaa layga maamulaa ee maxaad ii gaasirteen geesigii ii soo baxaba halkuu geediga u yahay isagoo oon gaadhin weli gacmaha inta laga xirxiro garaexood lagu casilo ayaa godka lagu ridaaya maxaad ii gaasirteen warnimayaw horta muqdisho oo aadi soomaaliyeedu mayna horlangaray niman tali jirin haddii taliy oo niman tegi laheen tagaaye hooyoy waa lagu xumeeye hooyoy waa lagu xumeeye hooyoy waa lagu xumeeyey marka uu nimaan qaybin jirin uunka wax u qaybsho midaan ku qatanaan weligii baa maalintaa qada horaa waxaa loo yidhi talla waa wareertaa tiir waa jabaa talla waa wareertaa tiir waa jabaa warwar ma haysiine weriye ayaa nuxseen cabdi wuxuu ku riyooday mucaaradka oo madaxweyne farmaajo waraysanayo war mu'aaradka madaxweynaga waraysado muhuma dhagaxaanta irtiyaal eh mooti war ayaanla london oo joogaa kowdhe maba ogaba in meeshaan la geli karin war ninku waa riyooday riyana meel kastay gashaa warwarka hagi dhex gelinine mucaaradkiiyo madaxweyne farmaajo waxay weydiiyeen madaxweyne wakhtigaagu wuu dhammaaday ma la socotaa shib ayuu ka yidhi goormaad doorasho qabanaya ayay weydiiyeen shib ayuu ka yidhi haddana mar kale waxay weydiiyeen madaxweyne maadnala hadashid manayase shibow ka yidhi mar kale waxay dhaheen markaad mucaaradka ahayd waad hadli jirtay hadda maxaa kugu dhacay shib ayuu ka yidhi haddana kadib mucaaradkii waa heeseen waxayna dhaheen wakhtigu mawaare weligaa ogaaw ninba waayihiisa wala loo tumaa wala loo tumaa naga tagmaday adna wax kale reebkan kugu nace ninba waayihiisa waxara loo karaa wana loo qalaa xay ugu dari waayeen war ayaan lama riyoone wax jira ayuu noo sheegay warwar ma heesaane cabdiweligaas madaxweynihii hore puntland wuxuu ka hadlay arrimaha doorashada wuxuu yidhi guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime yarey haddii la weydiiyo toddobaadka soo socda gudihiis doorasho ma ka qaban kartaa sacuudiga ha ahe dhehe howlkarnimo miyuu u qarinayaa war cabdiweli caligaas doorashadii hore wuxuu lahaa four bonty five ma rabno doorasho ah haddana wuxuu leeyahay doorasho qof iyo coda ma rabno markama maanta u saxan yahay mise shalow saxnaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi guddiga doorashada madax bannaan ayaan mar kasta maqalnaa laakiin guddigaanu ma madax bannaana marka magaciisa ha lagu ekaayo guddiga doorashooyinka war baarlamaankii baaba madax bannaanaan waaye sidee guddi doorasho u madax bannaanaanayaan war mucaaradku waa madax bannaan yihiin war nin xil qaada eed qaadayaa la yidhi hadday mucaaradku madax bannaan yihiin yay ka mas-uul yihiin war nin walba facebookiisa asaa mas-uulka ah war beenta iska dhaaf axmakaraash mar hore ayaa facebookiisa hawada lagu cunaya war waxaa la yidhi madaxweyne deni tii ugu darnayd buu maanta dhigay maxmakaraashu guriga kor uga xidhay xilkaba weeska casila miyuu yidhi dhoobadaareed ha la soo celiya miyuu yidhi dowladda wakhtigaa loo kordhiyey miyuu yidhi farmaajo miyuu la kulmay gaalkacyo hal maamul ha laga dhisa miyuu yidhi warwarka hanaga waalinee madaxweyne deni xisbigiisa waxaa la yidhahdaa kaah kadibna isagoo magaalada garoowe dhex marayuu arkay timajare kaah la yidhaahdo kadibna waxaa la yidhi askartoo amar ku siiyey in albaabada iskugu dhuftaan hadda run ku suga waa xanta garoowe naga soo gaadhee war nabadiyo nolol ilaa maxamed siyaad baray derbiyada ku qoraa jirta war yaa xisbiga dowladda liin ha ku dhijin warnamiya wal isa ogdiin askiyaar maamul goboleedyada lamadeenka gayla dheeraan badanaayan hatanka degan ashbadanka leeri koonfur galbeed ogaytan hatuk hor walaayi buuq ee kadhii galmudugna ogaytan waagii la dhisi ilaa dhato walay buuq ee ku dareeri hatu waliba leeray ha ma tabaan i gaalkaayo inta kadhahle hal isbaar fuy makalewa leeri marka galmudug isbaaradii injan yaali madilagaadi golay ka dambeeye wallaahi aan yeelaynin afar jidla weeye nalaka qaadi mahayo waan ku qaraabanaynaa ilmaha naga aana ku siisanayna isku dhaafeen aleeri
jidaka bahi allow war taliyaha booliska galmudug jenaraal bishaar waxaa la yidhi maleeshiyadii isbaarooyinku u yiileen tababar buu u furay saldhigyada degmooyinkana wuxuu ku amray inay soo diiwaangeliyaan degmo walba inta qoysoo degan iyo inta guriga ku taalla marka buriya biyaa loo kala baxaya war haddii dadka la tiro koobo guryaha la tiriyo nimankii iyaga ahaa xaggee ku dhuuman doonaan warnamiyaw madawiine goorgooran toosti meelmili deeri doontob war qoorqoor waxaa laga rabaa ceeldheer iyo xaradheere inta ka dhexaysa inuu shabaab ka xoreeyo dekadda hobyana dhisma uu ka bilaabo aryadhaha madaxweynaha hirshabeelle waxaa laga rabaa muqdisho iyo beledweyne inta ka dhexaysa in nabadgelyo lagu maro fatahaadahana ou ka hor tago minausan yeeli karinna maha ha banneeyo wudaayo maylare ulijinka boodaboodo koofadaasa madawiine lafta garaan usiin maybale kofadeey muqdisho ilaa iyo bokool walaagi yagad edatun ee ku biyo horay radniska dareero lakofadee wudaay weliba dega aasamadiis baraawa waranu axmedoodo waxaan kula talin lahaa gedo iyo jubbada dhexe inuu meel soo saaro haddii kale meesha banneeyo war madaxweyne danina waxaa laga rabaa mucaaradkiisa inuu la heshiiyo buuraleyda galgalana uu ka soo qudbeeyo boosaasana aan qof damba lagu dilin war madaxweynaha somalilan muuse bixi waxaa laga rabaa inuu aqoonso keeno ama dadkiisa ka mid ahaado aryadhaha madaxweynaha muqdisho cumar finishna waxaa laga rabaa inuu muqdisho dhagxaan lagu xidha ka hor qaado maqaamkeedana meel soo saaro war madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa amniga soomaaliya inuu wax ka qabto doorashaduna wakhtigeedii ku dhacdo war madaxweyne farmaajo waxaa kaloo laga rabaa inuu iska ilaalisho in la dhaho madaxweynihii hore ee soomaaliya war maxoog ha ku joogaad leedahay xeel ku joogi maaye dadaale waadhaymoha waxii oo ku dambeeye yaahuu naga shibdhe xaadla ooyahoo ka hadlaysan warwar ma haysina banabaxyadii maraykanka ka socday ingiriis iyo jarmaray ku faafeen safaaradihii maraykankane meel kasta banaanbaxyaalaha ku soo aruuray war daar badan oo dalal badan iyo ka abuuran a welijiya gadaardadan kafaafa jirtay iyoona gadaarka kafaafoo dhaaf war meelaha lagu mudaharaaday xalaane iyo dollar mamuuta ma ku jiraan geerida galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiriyaa la yidhi war beelili adeegshay hal suuga ku dhiyaay horta waxaan daqareenin waa lisku daartaa war maanta markii banaanbaxayaasha aqalka cad ee maraykanka ku soo aruureen donald trump inuu u qudbeeyo uu isku dayey dadkii ha ku fooriyo u ku buuqay qaarna xaggiisayba u soo ordeen kadibna waa lala booday oo godaa la geliyey nalalkiina waa la demiyey ma dhintay warwar ma haysaan adduunka hadda waxaa ka socotaa la yidhi caddaan hadduu madow dilo waa difaacu nafsi madow hadduu caddaan dilana waa gacan ku dhiigle madow hadduu madow kala dilana waa qowlaysato ama gaangis islaysay caddaan hadduu caddaan kala dilo waa shil aan ku talagal ahayn muslim hadduu caddaan dilana waa fal argagixiso caddaan hadduu muslim dilana maskaxda ayaa looga jiraa isbitaal ayuu noo baahan yahay war taas yeedee cadaalad daro oo geednahnan kaga benowo war waxaa laga banaanbaxayaa soo cadaalad darrada maaha horta adiguma banaanbaxayaashaad ku biirteen war booliska ninka madowgaa dilay khasaaraha uu u geysta ninkaas waxaa ka dara khasaaraha uu adduunka gaadhsiiyey warnamiyow reer kalamaanow su'aal lankuma fariinha indiri ma yarey inaadeerow gaalyo beryahan meelahan aan isaga haraysnayo meelnaba ma aadaynin ilmihii baan soo kala tirinaya kooda qaangaaray kii kale yay erey lankaasay sheega u kortaana warkaas axmed waran la ahaa war maanta ninkaas ma warankiiu soo afaysana yaabyaabane yaad la suga yaabka ka hor yaalla wuxuu yidhaahdaba beriga maisagaa yaabkii hor yaalla aryadhaha baadiyow aadaa la yidhi axmed waranle xaa baadiya ka jira manaa la yaaba yaasiinkaa la yidhi war xildhibaanadii mareega uu ku biiray
wamaasiyihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka inta sicaa kudhi waxaan kaga tagay heestii balogu barnaamijka aanid ballan qaaday ee nabad guli gobonimo saaxiibyaal
Oi, galbeedka balaayo wareerisi waxaan u baan ka yimide ayodhabadbadiyo balaybadh wada dhaha balaybay balaybay balaybay balaybay balaybadh wada dhaha warbaahinta caalamkiyo wasaaradda barige caafimaadku sidayna bari badbaadi naftada weeye badbaadi dadkaga weeye badbaadi dalkaga weeye kabogo baaqiya warko kudhaqan waa badbaadadeeni kudhaqan waa badbaadadeene warbaahinta caalamkiyo wasaaradda barige caafimaadku sidayna bari badbaadi naftada weeye badbaadi dadkaga weeye badbaadi dalkaga weeye kabogo baaqiyo warko kudhaqan waa badbaadadeeni kudhaqan waa badbaadadeene anagu boqolkiiba boqol bulshoy muslim baynu nahay galaayo markay timaado isinka la cuskadaayo siduu boqorkeenna faray rasuulkeeni bilaa siduu nabigeenna faray ilaah baa lagu baqdaaye galaaya cijabka ducaadiyo bulshooy baryadiisa badiya bulshooy bulshooy baryadiisa badiya anagu boqolkiiba boqol bulshoy muslim baynu nahay balaayo markay timaado isinka la cuskadaayo siduu boqorkeenna faray rasuulkeeni bilaa siduu nabigeenna faray ilaah baa lagu baqdaaye balaaya cijabka ducaadiyo bulshooy baryadiisa badiya bulshooy bulshooy baryadiisa badiya adduunyada baaxadbale barigeeda iyo galbeedka balaayo wareerisi waxaan u baanba yimide alabna badbadiyo balay badh wada dhaha balaybay balaybay balaybay balaybay balay badh wada dhaha adduunyada baaxadale barigeeda iyo galbeedka galaayo wareerisi waxaan u baanba yimide